lah alxamdu lilah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam rabbi callimnaa minhu maa jahilnaa wadakirnaa minhu maa nasiinaa casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo soddonaad min suurati albaqara qaala tacaala waman yargabu can millati ibraahiima ila man safiha nafsah nabiyullaahi ibraahim waxaynu ku soo jirnay qisadiisii iyo aayaadkii qur-aanka ahay ee looga warramayey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman yarqabu yaa nacaya can millati ibraahiima nebiyullaahi ibraahim milladiisii iyo diintiisii yaa nacaya ilaa man mooyaane safiha nafsahu naftiisa ka jaahiloobay waxa weeyaan istifhaamkan waman yarqabu can millati ibraahim inkaar istifhaamkan waxaa looga jeedaa inkaar iyo taqriic qalbi xanuujin waxaa ku jira macna nafyi waxay ka dhigan tahay waman yarqabu laa yarqabu can millati ibraahim nebiyullaahi ibraahim diinkiisa ma naco kama santaago ilaa man mooyaane safiiha nafsahu naftiisa ka jaahiloobay qofka safiiha ee xun kaas weeyaan kan ka leexanaya diintii nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam waa diinahoo dhan iyo ummadahoo dhan waxa weeyaan nebi ibraahim agtiisa waa ka ammaanan yahay qolo kasta waxay leeyihiin annagaa ku taagan diintii nebi ibraahim nebi ibraahim baanu raacsannahay bay leeyihin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaqad xaqiiqee isdafaynaa waa doorannay hu oo nebiyullaahi ibraahiima jacalnaahu saafiyan min aladnaas baanu ka dhignay waa doorannayoo risaaladaan u doorannay rasuul baa laga dhigay khaliil khaliil khaliil khullaa loo doorta waa khaliil imaamnimadii weynayd baa loo dhiibay walaqad istafaynaahu fi dunyaa nebiyullaahi ibraahim sidaa weeyaan wa inahu nebiyullaahi ibraahim fil aakhirati aakhiro dhexdeedana la min asaalixiina kuwa saalixiintaabuu ka mid ahaada muqarabiinta ah oo ilahay agtiisa laga dhoweeyey id qaala lahu rabbuhu aslim waxa weeyaan waxaad ka sheegtaa waxaa ka sheekaysaa id waqti qaala lahu rabbuhu rabbigiis ku yidhi nebiyullaahi ibraahim aslim hoggaansi waxa weeyaan naftaada ilaahay u khaalis yeel qaala wuxuu yidhi aslamtu lirabbi alcaalamiin waan hoggaansamay lirabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda ayaanu hoggaansamay ayuu isaguna markaa yidhi sidaa markay dhacday marka sidaa markay dhacday marka meeshaas id qaala lahu rabbuhu aslim waxaa lagu tacallujinayaa istafaynaahu waa doorannay id waqti baan doorannay qaala lahu rabbuhu ilaahay u yidhi aslim amaba udkur ka sheekee id waqti qaala lahu rabbuhu aslim isagiina muxuu yidhi qaala wuxuu yidhi aslamtu lirabbi alcaalamiin waxaan u hoggaansamay lirabbi alcaalamiin ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala markii nabiyullaahi ibraahim taa laga soo sheegay wa wasaa waa dardaarmay bihaa milladaas iyo diintaas ibraahiimu ibraahim wuxuu u dardaarmay benihii wiilashiisii wa yacquubu yacquubna wuu dardaarmay isna benihii bay ka dhigan tahay wiilashiisiiba u dardaarmay marka wa wasaa waa dardaarmay bihaa milladaas ama bihaa kelimadaas ah aslamtu lirabbilcaalamiina aayadda u dambaysay taas isku meel bay tegayaa macnuhu ibraahim wiilashiisiba u dardaarmo inay diintiisaa soo raacaan taasuu u dardaarmo yacquubna sidaasoo kale nebiyullaahi ibraahim diintiisiba u dardaarmo wuxuu ku yidhi yaa baniye wiilashaydiiyo ina allaha ilaahay istafaa lakum wuxuu idiin doortay addiina diinkaa diinu islaamkaaba ilaahay idiin doorto diin idinku doorto waa wixii ay dheheen nebiyullaahi ibraahim iyo yacquub mid kasta wuxuu yidhi yaa baniya ina allaha istafaa lakum ddiina ina allaha istafaa lakum ddiin diinkaasa ilaahay idiin doorto wiilashoodii bay la dardaarmayaan falaa tamuutunna ha dhimanina ilaa walxaal antum muslimuun kuwo hoggaansan aatiin mooyaane idinkoo hoggaansan dhinta dhimashada iyagu ma hayaan ilaahay baa keenaye waxa weeyaan saa u toosan tihiin toosnaanta aldaa'ima iyadaa dhimashadu imaanaysa idinkoo saa ugu taagan xaqi am bale kuntum ma waxa ahaydeen shuhadaa'a kuwa shuhadaah oo xaadira maya ahaydeen id wakti xadara yacquuba yacquub ay ku soo xaadiray id wakti xadaraw ku soo xaadiray yacquuba nebi yacquub almowtu mowtkii iyo dhimashadii macnaha dhimasho uu u dhowaaday markaas mayaa xaadir ahaydeen oo wiilashiisa u dardaarmaya diintai nebi ibraahim inay raacaan id wakti qaala uu ku yidhi nebi yacquub libaniihi wiilashiisii maa tacbuduuna maxaad caabudaysaan min bacdii aniga gadaashayga aya shayin tacbuduunahu bacdii shaygeebaa gadaashay caabudaysaan qaaluu waxay dhaheen nacbudu waxaanu caabudaynaa ilaahaka ilaahadaanu caabudaynaa nebiyullaahi yacquubow aabbahayagiyow ilaahaa baan caabudaynaa adiga ilaahaada wa ilaaha aabaa'ika aabbayaasha ilaahood ibraahiima ah wa ismaaciila wa isxaaqa aabbayaashaas ilaahan waaxida ilaah oo keliya ayaanu caabudaynaa laa nacbudu ilaa ilaahan waaxida waa allah rabbulcaalamiin weeye aabbayaashii iyo awooyaashii baa la sheegay aabbayaal baa laga wada cabiray marka waxa weeyaan dee nabiyullaahi ibraahim waxa weeyaan nebi yacquub baa hadlayee wiilashiisibuu la hadlayaaye waxa weeyaan nebi ibraahim waa waxa weeyaan waa awowgiis nebiyullaahi ismaaciil waa adeerkiis nebiyullaahi isxaaq waa aabbihiis isaguna waa nebiyullaahi yacquub allahaasaan caabudaynaa wa naxnu annaguna lahu ilaahay muslimuuna baana kuwa adeecaya mudiicuuna khaadicuun kuwa adeecaya oo u khuduucayaanahay oo u hoggaansamaya markaas wiilashiisi markuu la dardaarmayey dardaarankaa wanaagsan buu siiyey ma uusan dhihin isku xirnaada iyo xoolaha sidaa u tabcada iyo xoolahan ka tegayaysan dayacmin iyo waxaasi waa waxyaalo duna weye weeyaan arrinta ay ku badbaadayaan aakhiro oo diinta taabanaysa iimaanka iyo tawxiidka iyo islaamnimada buu kala dardaarmay waxa odha weye qof kasta inuu ilmihiisa iyo dadkiisa taa kula dadaalo weye tarankiisu si ay u wanaagsanaadaan waxa weeyaan taas buu u dardaarmay allahaas inay caabudaan islaamnimadu diintoodu tahay ayna ku sugnaadaan ilaahay wuxuu yidhi tilka taas ummatun ummad weeyaan ummaddaasoo qad khala tagtay taasu oo ishaaradu waatee nebiyullaahi ibraahim iyo wiilashiisii waa ummad iyo jamaaco iyo jiil tegey oo socday lahaa waxa u ahaaday maa kasabat waxay kasbatay ayaa ummadda u ahaaday walakum idinkana waxaa idiin ahaaday maa kasabtum waxaa kasbateen macnaha iyagu waxay leeyihiin maa kasabad thawaaba maa kasabad waxay kasbatay thawaabkeedi walakum maa kasabtum idinkuna thawaaba maa kasabtum baa leedihi walaa tusaluuna laydin weydiin mayo camaa kii kaanu ay ahaan jireen yacmaluuna kuwa camal fala qiyaamada idinka laydin weydiin maayo dadkaa hore waxay adduunyada samayn jireen ee naf kasta iyadaa wax laga weydiinaya waxay soo kasbatay sidaas baa markaa arrintu ay ku soconaysaa weeyaan aabbayaashaas marka adeerka aabbe waa lagu magacaabaa waxa weeyaan de nebiyullaahi ismaaciil waa adeerkiis buu ahaa marka adeerka aabbe weeyaan waa iska aabbe kulligood aabbayaal baa hadda lagu magacaabay macaawowihii waa min baabi takliib weeyaan nebi yacquub markuu dardaarmayay sidaasoo dardaarmay mowdkii markuu kusoo xaadiray saasoo dardaarmay intuusan weli dhiman ducadu waxay ahayd ilaahayow wajcal ilmowta ilaahayow dhimashada waxaa nooga dhigtaa khayra ghaa'ibin nantadirhu mid maqankan u khayr badan oo aan sugayno ilaahu nooga dhig markaa dhimashadii la sugayay baa ku timid intuusan weli dhiman ayuu dardaarankaas sii daayey oo wiilashiisa u sheegay falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun isaga nahyigaas hadda dhimashada sidaasoo la yimid waxa weeyaan xaaladda wuxuu rabaa iyagoo hoggaansan in au dhimashadu u timaado weeyaan islaamnimada ku sugnaadaan aysan dhinacan uga bixin ilaa dhimashada uga imaanayso adoo lagu yiri bay ka dhigan tahay laa tusalliha tukan ilaa wa anta khaashic adoo khushuucsan mooyaane salaad ha tukan na waxa weeyaan salaadda markaad tukanaysid khushuucda laazim wa qaaluu waxay yidhaahdeen yahuuddii iyo nasaaradii kulligood labadaa kooxood kuunuu waxaa ahaataan huudan huud noqda yahuud noqda weeyaan ow nasaaraa ama nasaara noqda sidaas bay dheheen kaanuu huudan aw nasaara sidaas bay dheheen tahtaduu waa hanuunaysaan sidaas bay iyagu dheheen qola kasta diintooda aqalloocan bay dadka ugu yeerayaan sidaa markay yidhaahdeen qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi maxamed calayhi asalaatu wasalaam bal iskaba dhaafe millata ibraahiima natabicu annagu waxaan raacaynaa millata ibraahiima nabiyullaahi ibraahim diintiisa xaniifan xaalu yahay ibraahiimkaas mudaafu ilaahigaan ka xaalaynana ibraahiimka ah xaalu yahay ibraahiimkaasi mid macnaha iilanayo oo diinaha baadilkaa ka iilanayo diinta mustaqiimkaa u iilanaya wamaa kaana nebi ibraahim mana ahayn min almushrikiina mushrikiin ka mid maahayn idinkaa gaalaa bay ka dhigan tahay oo mushrikiine isagu macnaha mushrikiinta ka mid ma ahayn iimaan muwaxida buu ahaa mu'min buu ahaa nebi ilaahay buu ahaa rasuul ilaahay buu ahaa quluu waxaa dhahdaan aamanaa waxaan rumaynay billaahi ilaahay baan rumaynay wamaana waa rumaynay unsila la dejiyey ilaynaa xagga yaga muuminiintii baa lala hadlaya waxaa leeyahay ayuha almuuminuun waxaa dhahdaan aamanaa billaah ilaahay baan rumayn wamaana waa rumayn unsila ilaynaa naloo soo dejiyo qur-aanka ah wamaana waa rumayn unsila lasoo dejiyey ilaa ibraahiima nabiyullaahi ibraahim xaggiisa intii ka lagu soo dejiyey iyo wa ismaaciila nabiyullaahi ismaaciilo wiilkiisii iyo wa isxaaqa isxaaqa wiilkiisi kale ah iyo wa yacquuba wiilkii isxaaq sii dhale awoowaha ibraahim u yahay iyo wal asbaadi wixii lagu soo dejiyey faracyadii dambe oo nabiyullaahi yacquub awlaadiisii labayo tobankii waa la tilmaamay in asbaadda looga jeedo ama duriyadii baaba looga jeedaaba al asbaad waa nebi ibraahim kuwa awoowaha u ahaa wey nebi isxaaqna awowo u noqonaya isaguna awowo labaad wamaana waa rumaynay uutiya la siiye muusa nebi muuse iyo wa ciisa nabiyullaahi ciise wamaana waa rumaynay uutiya annabiyuuna nebiyaasha la siiyey min rabbihim rabbigood xaggooda laga siiyey taasna waa rumayna wey intaasiba waa sidaa weeyaan wama allaahu ilaahayna muusan ahaanin marka waxa weeyaan wamaa uutiya annabiyuuna min rabbihim laa nufariqu kala geyn mayno kala saarsaari mayno kala farqin mayno bayna axadin axad dhexdii oo minhum iyaga ka mid a qaar rususha ka mida rumayn mayno qaarna ka gaaloobi mayno sida yahuud iyo nasaara sameeyeen wa naxnu anaguna lahu ilaahay muslimuuna waanahay kuwa hogaansamay uu hogaansamay sidaas idinku dhaha baa layidhi wa naxnu lahu muslimuuna sidaas u wada rumeeya mu'miniintu kuwaan waa ambiyada ilaahay waxa weeye mid kasta xag rabbi buu ka yimid waxa weeye mid kasta inaad rumaysi baa lagu amray markaa midna isxijin maysid dhammaantood rususha ilaahay weeye rabbi baa soo diray risaalada usoo dhiibay inaad rumaysi baa lagu amray kulligood waa wada rumaynaysaa macnaha weeyaan kulligood waa wada rumaynaysaa sidaas baa lagu amray marka wal asbaad asbaadaas waxaa leeyahay duriyaddii wiilashoodu kuway sii dhaleen weye labaiyo toban sibdi bay ahaayeen baa layidhi markaa sibdiyada reer bani israa'iil waxaa loo isticmaala sida qabaa'ilka carab qabaa'il loo yidhahdoo kale baa asbaad iyagana loo yidhaahda qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fa in aamanuu hadday rumeeyaan ahlu kitaabku bimidli maa aamantum bihi waxaa rumayseen bihi maagaba faqad ihtadow waa hanuune oo sidaa dhibta yarba markaa tafsiirka loo maro bimithli aan waxba markaas saa wiil kale la gelin bimithli maa aamantum kii aa rumayseen hadday rumeeyaan bihi maagaba faqad ihtadow waa hanuune wainta wallow hadday jeensadaanna fa innamaa hum iyagu fii shiqaaqin khilaaf dhexdii ayay ahaadeen cadaawaddaada iyo khilaafkaaday ahaayeen shiqaaq waxa la yidhaha dhinaca taagan tahay maaha dhinaca kale cidda taagan marka waxa weeyaan baan kaley taagan yihiin wey fasayakfiikahum ullahu ilaahay baa kaa kaafinaya nabiyullaahi maxamedo calayhi asalaatu wasalaam iyaga sharkooda iyo dhibaatadooda ilaahay baa kaa ilaalinaya wallahu yacsimuka min annaas wa huwa ilaahayna assamiic alla samiica weeyaan maqlid badan alcaliimu ilaahay weeyaan subxaanahu wa tacaala assamiic waa mubaalaqo alcaliim waay la mid waxa weeyaan samcigiisa iyo cilmigiisu waxay koobaabeen bijamiici alashyaa ashyaada dhammaanteed wama allaahu bigaafilin camaa tacmaluun haddaba u fiirsa halkan marka waxaa laguu tilmaamayaa aayaddan marka laga hadlayo fa in aamanuu bimithli maa aamantum bih aad baa looga hadlaa mufasiriintu usoo qaataan bacdaas bimithli ku jidhaa gaar looga hadlaa mithlida lafteeda ayana laga hadlaa waxa weeyaan iyadoo markaas macnihii aan munaasab ahayn laga digtoonaanayo ishkaal baa macnaha ay imaanayay ku leeyihiin ishkaalkaas marka waa in daawo loo helo haddii la yidhaahdo fa in aamanuu hadday rumeeyaan bimithli maa kii wax la mida aamantum aa rumayseen bihi isaga kaa rumaysaan kaa rumayseen mid la mida dee marka ilaahay mithli ma leh oo ilaahay wax mid la mida hadday rumeeyaan macnaha noocaasa looma baahna ama qur-aanka mid la mida haddii qur-aanka laga hadlayo qur-aanka mid la mida hadday rumeeyaan taasna macnaha looma jeedo waxaa laleeyahay badu albaa zaa'ida saleya towkiid mithlidaana master maxduufa sifaha u noqoto macnuhu wuxuu noqonayaa fa in aamanuu hadday rumeeyaan iimaanan oo mithla iimaanikum badi markii sidaas looga tago mithla iimaanikum iimaankiina oo kale ah hadday rumeeyaan markaas haadaan bihidaas ilaahay bay u noqonaysaa fa in aamanuu bimithli fa in aamanuu bimithli maa aamantu iimaanan oo mithla iimaanikum rumayntiina oo kala a aabihi bilaahi ilaahay rumayse dee baaduna meelo dhan baa la arkay iyadoo saasoo kale ayoo nadiir bay leedahay sida waladiina kasabu sayi'aati jazaau sayi'atin bimithlihaa baabaa lagu dar ilaa jazaau sayi'atin mithluhaa oo kale ahay taqdiirtu waxaa kaloo jidha aayad kalaaba saa ku timido wajazaau sayi'atin sayi'atu mithluhaa culimmada qaar waxay dhaheen bada sideeda ha loo daayee mithlida mithlida baa ziyaado noqonaysa oo macnaha macnaha qur-aanka ziyaado laguma sheegee iska siliya towkiid ah kelimad kastoo qur-aanka macnay meesha u taallaa oo markaa waxay noqonaysaa fa in aamanuu hadday rumeeyaan bimaa aamantum bihi wixii aa rumayse bimaa kii aamantum aa rumayse bihi isaga maa aladii aamantu faqad ihtado marka waa hanuuni wainta walow sooma hadday jeensadaan waxaa u sheegta inay ka jeensadaan towxiidka iyo islaamnimada inay soo galaan ay diidaan fa innamaa hum fii shiqaaqin fasayakfiikahum allaahu ilaahay baana kaa kaafinaya wa huwa ilaahayna asamiicu alcaliim asamiicu alcaliim ilaahay weeyaan subxaanahu wa tacala wa huwa asamiicu alcaliim weeyaan taasina wataa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi sibqat allah sibqat allah wman axsanu min allahi sibqa sibqat allaahi horay bay la socotaayo ay ku xidhanta ilaahay wuxuu yidhi sibqat allaahi sabaqana allaahu sibqa waxay aayaddu ku timid baa la yidhi nimankan nasaarada la yidhaahdo ayaa ilmuhu markii uu dhasho oo toddoba beri uu joogo bay biyay dhex gelin jireen biyahaas waxaa la dhihi jiray alcamuudiy camuudiya la dhihi jira waxay dhahayaan ilmahan waa dahiraynaayo biyahaanaan mukhuurinaynaa si wax loogu ranjiyeeyey oo kale saas loo quusiyey waxay dhihi jireen haadaa dahuurun makaana alkhitaan gudniinka booskiisa kanaa dahiraya arrinkaa markay sameeyaanoo biyaha qofkaa dhex geliyaan bay dhihi jireen ilmahani alaana haddau saara ahaaday nasraaniyan xaqan nasraani xaqah haddau noqday bay dhihi jireen saasay dhihi jireen markaasaa aayaddan ilaahay soo deji ilaahay wuxuu yidhi sibqat allaahi annaga dadka muslimiinta haddaan nahay ilaahay ranjiyeyntiisa sibqadiisa fidradiisa ilaahay nagu abuuray taas baa ilaahay annaga nasiiyey ilaa sibqada wixii nasbiyey baa meesha lasoo qadarayaa markaas diinkaa ilaahay diinkiisa ah baa aladii sabaqanaa bih marka sibqat allaahi sabaqana allaahu sibqa weeyaan ilaahay baa annaga taa nasiiyey oo na mukhuuriyey oo taa nagu daabacay waman axsanu yaa ka wanaag badan min allahi ilaahay sibqatan min jihati sibqo sibqadu waxay ahaan jirtay marada markii ranji ama buluug ama kalar la gelinayo waxa saa loo dhex gasho hadhow midabkeedii bedela marka waman axsanu min allaahi sibqa ilaahay yaa ka sibqa wanaagsan yaa ka diin wanaagsan ilaa yo qofkeer diin bay la raadinaya markay biyaha gelinayeen waman axsanu min marka sibqadaas waxa weeyaan sidaas baa looga jeedaa waman axsanu min allaahi sibqa wa naxnu annaguna lahu ilaahay caabiduuna baana kuwa caabudaya ayaanu nahay sidaas baa iyanadana aayadan lagu tilmaamo sibqa min asabqi baa laga soo qaado hadda diinkaa looga jeedaa diinka ayaa looga jeedaa sibqadaas sibqat allah marka quuluu waxaa dhahdaan aamanaa bilaahida sibqatallaahida in lagu xiro ilaahay baan rumayn waxaa dhahdaan sibqatallaahi mastarkaas mu'akidkaada oo macnaha nasbisan waxay ka dhigan tahay tadhiir allah ilaahay dahiridiis yaa taas baan annagu haysanaa iimaankaa nafta dahiraha iimaankaa nafka macnaha toosiyo wanaajiya sibqat allaahi waman axsanu yaa ka wanaag badan min allaahi ilaahay xaggii sibqatan min jihati sibqa ahaan waa diintan looga jeeda yaa ilaahay ka dahirid wanaagsan ma jidho yaa ilaahay ka diin wanaagsan cid ka diin wanaagsan ma jidho sidaa weeyaan sidaa sidaa oraahdo sidaa dhaha weeyaan wax looga jeedo marka aayadda sibqat allaahidaas waxa weeyaan masdarkaas waxaa lagu nasbiyey ficil muqadar ah sabaqana allahu saynu soo qadarnay sibqat allaahi saasay kuu noqonaysa diintiisaa looga jeedaa ilaahay diinkiisa sida maradu ranjiga iyo buluug uga muuqdo baa diinka raadkiisina oo u muuqanaya macnaha qofka saaxiibkiisa oo uga muuqanaya waman axsanu min allaahi laa axad axsan min allah wey axad ka wanaag badan ma jiro ilaahay xaggii sibqata min jihati sibqahaan waa tamyiis wanaxnu anaguna lahu ilaahay caabiduun waxaanu nahay ilaahay kuwa caabuday taasina halkaasaa la dhigay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi maxamedo calayka salaatu wasalaam atuxaajuunana ma waxaa nugula doodaysaan fillaahi fii shaanillahi ilaahay shaanigiis oo waxaana leedihiin annagoo waxaana abnaaullaahi waxaanu nahay miyaa dhahaysaan axibbaa'uhu waxaa ambiya anaga macnaha naga dhalatay waxaas taanimay nagula doodaysaan walxaalu wa ilaahay rabbunaa rabbigeena uu yahay annaga iyo wa rabbiku idinka rabbigiinba dhammaan ilaahay rabbiba nooyih walanaa annaga waxaa noo ahaaday acmaalunaa acmaashayadi walakum idinkana waxaa idiin ahaaday acmaalukum acmaashin qof qof dembiga qaadaya ma jiro wa naxnu annaguna lahu ilaahay mukhlisuuna baana kuwa u saafiyeelaya u khalisaya diinka iyo camalkaba ambale taquuluuna ma waxaa ku qowlaysaan taquuluuna iyo yaquuluuna laba qiro ma waxaa ku qowlaysaan ina ibraahiima nebi ibraahim iyo wa ismaaciila nebi ismaaciil iyo wa isxaaqa nebi isxaaq iyo wa yacquuba nebi yacquub iyo wal asbaada kuwa asbaad ahaa ee laamihii ka farcamaya awlaaddii kaanuu waxay ahaayeen huudan yahuud bay ahaayeen aw nasaara nasaari ahaayeen ma sidaasaa ku qowlaysa maysan ahayn qul waxaa dhahdaa a antum ma idinkaa aclamu ogaal badan am illaahu mise ilaahay ma idinkaa ku ogaal badan kuwaa diintoodu waxay ahayd mise ilaahay ilaahay kuwaas wuxuu u markhaanti kacay millatul islaam inay ku sugnaayeen millatul islaam ilaahay wuu ka beri yeelay yahuudnimada iyo nasraannimada maa kaana ibraahiimu yahuudiyan walaa nasraaniya walaakin kaana xaniifan muslima see u sheeganaysaa marka diintaas ilaana ambiyadan oo nabiyullaahi ibraahim iyo ismaaciil iyo isxaaq iyo yacquub iyo kuwaani waaba ka horreeyeen yahuudnimadan iyo nasraannimadan seebaa loo dhahayaa wax iyaga gadaashood yimid in la yidhaahdo yahuudnimo iyo nasraannimay hayseen ambiyadan baaba muddo tiro badan oo aad u badan bayba yahuudnimada iyo nasraannimadaas ay kaba sii horreeyeenba maxaa yeelay nebi muuse xilli dambe u ahaa nebi ciisena waaba ka sii dembeeyey arrintaa markay soo baxdana xilligaasi ahay aad bay uga sii horeeye qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman adlamu yaa ka dulmi badan ma jidhe cid ka dulmi badane laa axadda adlam cid ka dulmi badan maba jidhe miman yaa ka dulmi badan katama qariyey shahaadatan markhaanti shahaado oo cindahu agtiisa ah shahaadadaasoo minallaahi ka ahaatay shahaadadii iyo markhaantigii towraad iyo injiil wixii lagu sheegay oo nebi maxamed lagu bishaareeyey inuu imaanayo calayhi salaatu wasalaam qofka qariyey isagoo og yaa ka dulmi badan waxay kaloo ogaayeen ambiyadaasi inay ahaayeen diinkay haysteen diinul islaam kutubtaasay ka akhriyeen oo ku ogaayeen taasna way qariyeen wamallaahu ilaahayna muusan ahaanin bikaafilin ilaahay mid ka kaafila camaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan wamallaahu bikaafilin camaa tacmaluun waxaa la tilmaamo aayaddan meelo badan bay qur-aanka erigaas lafdigaas kusoo ku yimid wama allaahu bikaafilin camaa tacmaluun waxay imaataa jumladani macsiyo la koray dabadeed qoladaas macsiyada kordhay gadaasheedaa la dhigaa markaa waciid iyo goodi weeyaan waxay ogeysiinaysaa abuuxayaanku suu yidhi ilaahay inuusan bilaash uga tegayn qoladaas wama allaahu bikaafilin camaa tacmaluun waxaa camal falaysaan ilaahay mid halmaansan maaha sidaa weeyaan marka iyagoo og bay wixii iyagu markhaantigii iyo wixii rususha calaamadaheedii iyo tilmaamahoodii ayay qarinayeen nimanka ahlukitaabka niman dhib badan bay ahaayeenoo ku jirayo kitaabka towraad la yihahdo intay ku akhriyaan luqada cibraaniyada ah bay waxay dadka ugu fasiri jireen luqada carabiyada ah bay muslimiinta ugu fasiri jireen markay soo degeysa weeye ha u rumaynina ahlu kitaabka hana ku beeninina waxay idiin sheegaan waa run iyo waa been midna ha dhihinina aayadda waxaa soo degtay quuluu aamanaa bilah war annagu ilaahay baan rumayna wixii xaggiisa ka yimid waa rumayn ambiyada ilaahay wixii lagu soo dejiyaan rumayn sidaas iraahdaa layidhi sidaa dhaha qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala tilka taa iyadaay waa la soo cesha mar labaad maxaa yeelay waxaa ku jira tahdiid iyo takhwiif cabsigelin ummatun waa ummad ummaddaasoo qad khalad tagtay ambiyadaa iyagaa fadligooda iyo weynidooda iyo sharaftooda iyagoo leh yaa waa ummad tagtay lahaa waxauna u ahaaday ummaddaas maa kasabat waxay kasbatay iyagoo ambiyada ilaahay rususha ilaahay camalkoodii bay leeyihiin iyo kuwii raacayba walakum idinkuna waxaad leedihiin ambiyadiiba haddii sidaa la yidhi idinkuna waaba uga sii awleysantihiin maa kasabtu walakum waxaa idina idiin sugnaaday maa kasabtu waxaa kasbateen walaa tusaluuna laydin weydiin maayo camaa kii xaggii kaano ay ahaan jireen yacmaluuna kuwa camal fala waxay camal fali jireenna idinka waxba laydinka weydiin maayo oo idinka adduunka kuwaas waxay soo camal faleen idinka arrin laydin weydiinayo taas ma ah macnaha weeyaan wama allaahu bikaafilin waxaan leeyahay tilka ummatun qad khalat lahaa maa kasabat walakum maa kasabtum walaa tusaluuna camaa kaanuu yacmaluun marka aayadda culimmada qaar waxay yidhaahdeen aayaddii horeo tilka ummatun taas ambiyadaa looga hadlayey aayadda waa la soo celceliyey litaakiid muraadka looga muraadaya waxaa la yidhi tilka ummatuntii hore waxay ahayd alambiyaa calayhim assalaam ambiyadaas waa uma tagtay saasaa lagu soo taqriiriyey middan dambana waxaa la tilmaamayaa in looga jeedo aslaafulyahuud wannasaara yahuud iyo nasaaro kuwooda horreeyey oo tegey baa looga jeedaayo waxaa la leeyahay tilka ummatun qad khalat lahaa maa kasabat walakum maa kasabtu walaa tusaluuna camaa kaanuu yacmaluun sidaas baa lagu tilmaamay darsigeennu intaas ku egyahay والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب